waxaa gebi ahaanba hakad galay isku socodkii dadka iyo gaadiidka iyadoo sidoo kale la xiray goobaha waxbarashada ee ku yaala degmada luuq ee gobolka gidow xaaladan bandowga ah ayaa ku soo aadaysa iyadoo waayadii u dambeysay ay degmada luuq martigelisay weeraro ay fuliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab xaalad cabsi iyo walwal ah ayaa soo wajahday maamulka degmada luuq iyagoo walaac ka muujiyey xaaladda amni ee ka jirta degmadaas degmooyinka kale ee ku yaala gobolka ayay sidoo kale ka jiraan xaaladaha nuucan ah waxaana mas-uuliyiin ka tirsan maamulada degmadaas oo horey saxaafadda ula hadlay ay sheegeen inay go'doon ku yihiin magaalooyinka duleedyadana ay u fadhiyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo ay usii dheer tahay weerarada joogtada ah ee ay la kulmaan maamulka jubbaland ayaa haweenka ku dhaqan dhulalka uu ka arrimiyo horey uga mamnuucay xirashada niqaabka sida ay hore u sheegeen mas-uuliyiin ka mid a maamulkaasi